بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suuratu lmu'minuun allah waxau idhi subxaanah walow raximnaahum wakashafnaa maa bihim min durin lalajuu fii tuqyaanihim yacmahuun aayaadkii ugu dembeeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay in kuwa aan aakhiro rumaysnayni jidka toosan ay ka leexanayaan oo sifaadka gaalada ay ka mid tahay inay gaalnimada iyo kufriga ku madaxadaygaan xaqana ay ka baydhaan gaalada tilmaamahoodii ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sii wadaa oo inooga warramayaa allah waxau idhi subxaanah walow raximnaahum haddaannu u naxariisan lahayn kuwan gaalada waa kufaartii quraysheed iyo ahlu maka oo wakashafnaa aanu ka faydi lahayn maa bihim waxa ku sugan iyaga ee min durin dhibaato ah lalajuu waxay ku sii madax adaygi lahaayeen uun fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda iyo gaalnimadooda yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareersan walaqad akhadnaahum wallaahi yo laqad akhadnaahum waanu qabannay kuwaas iyo kufaarta ama gaalada quraysheed bilcadaabi cadaab baanu ku qabannay waa cadaabkii adduunyada gaajada iyo baahida iyo abaaraha fama stakaanuu isumay dhiibin oo isumay dhuldhigin lirabbihim rabbigoodii imtixaamay umay hoggaansamin oo isumay dhiibin wamaa yatadaracuuna umana khushuucayaan oo dad dabcsan oo ilaahay isu dhuldhigaya may ahaanin oo wax ku qaadanaya wixii ku dhacay alla waxau idhi xataa idaa fataxnaa xataadu waa ibtidaa'iyo allah markaa waxau idhi xataa idaa fataxnaa markaanu u furay calayhim korkooda baaban albaab markaanu u furay albaabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiiba waa cadaabkii adduunyada abaaraha iyo baahida cadaabkaasoo shadiidin daran idaa hum waaba iyagoo markiiba fiihi ay fii haada alcadaab cadaabkaa dhexdiisa mublisuuna kuwa ku quusanaya ah oo quus gooyoon rajo qabin allah waxau idhi wa huwa rabbi aladii allaha weeyi anshaa abuuray ee lakum idinka idiin abuuray alsamca maqalka iyo wal absaara aragyada iyo wal af-idata qalbiyada qaliilan waxa yar maa oo aada u yar oo maadu waxaa la yidhaha waa lita'kiidi alqila yarayntunbay sii akidaysaa oo adkaynaysaa marka alla waxau idhi qaliilan maa waxa aada u yar tashkuruuna intaa mahadnaqaysaan ee rabbi xasuusanaysaan wa qaliilu min cibaadiya shakuur wa huwa rabbi aladii allaha weeyi dara'akum idin abuuray fil ardi arlada dhexdeeda idinku abuuray idinku faafiyey een meel keliya idinku ururine idinku firdhiyey arlada oo dhan wa ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa unbaa tuxsharuun laydinsoo kulminayaa wa huwa rabbi aladii waa allaha yuxyii wax nooleeya wa yumiitu waxna dila walahu ay walilaah alla ayuunbaa iska leh ikhtilaafu alleyli waannahaar habeenka iyo maalinta isbadbeddelkooda kolba mid uu soo gelayo midna uu dheeraanayo midna uu gaabanayo taladaa iyo tandiimka allah iskaloo ku tasarufaya afalaa tacqiluuna ee miyaydaan caqli iyo garasho lahayn oo aydaan waxba fahmayn bal iskabaddaa inay caqli iyo garaad yeeshaane waxba garan maayaane qaaluu waxay yidhaahdeen midla maa shay oo kale bay yidhaahdeen kaasoo qaala alwaluuna kuwii hore ay yidhaahdeen gaaladii ka horraysay waxay ku hadleen unbay iyana ku hadleen qaaluu waxay yidhaahdeen oo maxaa hadalkii hore ahaa waa kan kan unbay ka daba mareen qaaluu waxay yidhaahdeen aydaa mitnaa markaanu dhimanno oo wa kunnaa annu ahaano turaaban ciidannu ahaano iyo wacidaaman la fabaaliyoobay a innaa annaga lamabcuuhuuna miyaa nala soo bixinayaa laqad wucidnaa waa naloogu goodiyey oo wacada goodiga iyo ballanqaadkaba waa la yidhaha ilan waciid iyo wacdi bay kala yihiin marka goodigu waa wixii hanjabaad halaag iyo cadaab ku saabsan ballanqaadkiiyo yabuuhuna wixii khayr iyo wanaag ku saabsan marka waxay yidhaahdeen laqad wucidnaa waana loogu goodiyey naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayaba haadaa kani bacdiga iyo isa soo bixinta damba ah min qablu hadda ka hor ayaa naloogu goodiyey oo naloo sheegoo naloogu ballanqaaday in haadaa ay maa haadaa bacdigan iyo isa soo bixintan dambe may ahaaninba ilaa asaatiiru alawaliina kuwii hore beenihii laga qoray mooyaane qul waxaad ku tidhaa nebi allow liman yay u sugnaatay al-ardu arlada iyo waman makhluuqaadka fiihaa arladeeda arlada dhexdeeda ku sugan arlada iyo wixii alla ku uumay ee ku sugan yaa iska leh in kuntum haddii aad ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah allah iska leh odhan maayaan anna kaaloo dafiri maayaane towxiidu rubuubiyaha way qirayaan oo allah iskale bay odhan makhluuqaadkaa waaweyn qul waxaad ku tidhaa haddaba nebi moxamedow afalaa tadakkaruuna haddaba miyaydaan waansamayn kuwo waantoobayo wax qaadanaya miyaydaan ahayn oo allaha cirkaa iyo dhulkaa iyo inta u dhaxaysaba isagu leh maxaa u caabudi laadiina u caasiyaysaan qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow man waa kuma rabbu samaawaati samooyinka rabbiga iska lihi waa kuma samooyinkii assabci ee toddobada ahaa wa rabbulcarshi iyo carshiga rabbiga iska lihi waa kuma carshigii alcadiimi ee weynaa sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah alle ayay u sugnaadeen intaasiba qul waxaad haddaba ku tidhaa nebi allow afalaa tattaquuna miyaydaan rabbi ka baqayn haddaa intaasoo makhluuqa allihii khalqay u qirsantihiin inuu abuuray maxaa u caabudi laadihiin qul waxaad ku tidhaa nebi allow man waa kuma biyadihi ka gacantiisa ay ku jirto malakuutu kulli shay shay walba mulkigiisiyo lahaanshihiisu oo wahuwa isagu yujiiru wax badbaadiya oo walaa yujaaru aan laga badbaadin calayhi isaga axadaa qofna u soo qadar ka isagu wax badbaadiyeen cidna laga badbaadin karin cidduu dhibaato ama dur la damco waa kuma in kuntum haddii aad ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah alla ayuu u sugnaaday oo mulkigaasoo dhan iyo ijaarada iyo badbaadada almalakuutu waalijaara waa lilaah ilaahay baa mulki oo dhanna iska leh wuxuu doonana badbaadiye ilaaliya cidna aan cidi ka badbaadin karayn oo aani ka bambaanin karayn qul haddaba waxaad ku tidhaa nebi allow fa annaa tusxaruuna sidee haddaba laydiin sixrayaa oo diinta laydiinka duwayaa xaggeed u socotaan bal kaba kaalay arrinkaa hore ataynaahum waxaannu ula nimid baa allaahuu yidhi bilxaqi xaqii baannu ula nimid oo towxiidka ah wa innahum iyaguna lakaadibuuna been ayay sheegayaan oo shirkiga iyo ilaahay waxay u nisbaynayaan ee uu ka nasahan yahay way ku been sheegayaan oo runtood ma aha alla waxau idhi ma ittakhada allaah ilaahay ma yeelanin min walad ilma rabbi ma yeelan oo ma samaysan umana baahna wamaa kaana mana ahaanin macahu ay maca allaah ilaahay la jirkiisa ma ahaanin min ilaahin ilaah kale oo la caabudaa ma ahaanin isaga maciisa idan haddaa yacni hadduu jiri lahaa ilaah kale oo la jiraa la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah kastaaba bimaa khalaqa wuxuu abuuray walacalaa wuu sarrayn lahaa bacduhum barhkood calaa bacdin barhka kale oo dee ka roon baa reerka u hadhi lahaa meesha ilaahyo badan hadday jiraan subxaana allaah ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan ee ilmaha iyo shariigga iyo aalihada ah ilaahay waa ka reeban yaho waa ka nasahan yahay subxaanah allihii caalimi alghaybi waashahaada maqanta iyo muuqatadaba ogaa waxa waa ka hufan yaho waa ka sarreeyaa fatacaalaa ilaahay waa ka sarreeyaa huwa rabbi camaa yushrikuuna waxa ay la wadaajinayaan ilaahay waa ka sarreeyaa oo uma sugna qul waxaad haddaba tidhaa nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa turiyannii haddii aad i tusto maa yuucaduuna waxa loogu goodiyaya ee cadaab ah oo anigoo jooga aad ku soo dejiso rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga yeelin filqowmi qoladii dhexdooda ha iga yeelin qoladaasoo addaalimiina daalimiinta ah ilaahu kuwaa dhexdooda ha yeeline iga badbaadi iyaga iyo cadaabkoodaba allah waxau idhi wa innaa annagu calaa an nuriyaka inaannu ku tusno nebi muxammedow maa naciduhum waxaanu ugu goodiyanee cadaab ah laqaadiruuna kuwa awoodaannu nahay waxaannu nimankan ugu goodiyanee cadaab iyo cuquubaha inaannu ku tusno oo adoo joogo indhaha ku haya aannu cadaabno waannu ka rabaa alla uu yidhi subxaanah idfac waxaad ka horgaysaa nebi allow oo ku reebtaa ama ku difaacdaa bilatii tii hiya iyaduba axsanu wanaagga badan leh assayi'ata xumaanta xumaanta iyaga kaaga imanaysa wanaag ka horgee oo la qaabil naxnu annagu aclamu annaka u ogaal badan bimaa yasifuuna waxay kugu tilmaamayaan ee edabdarre iyo afxumo iyo adyad ah annakaa oge adigu xumaantooda u dulqaado oo wanaag ka horgee waa dhaqan wanaagga iyo khuluqa wanaagsan wa qul waxaad tidhaa nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu waxaan magangelayaa bika adaan rabbigayow ku magangelayaa min hamasaati shayaatiini shayaadiinta waswaaskooda adaan allow kaa magangelayaa waacuudu waxaan magangelayaa bika adiga allahayow rabbi yaa rabbi rabbigayow adiga ayaan ku magangelayaa oo an yaxduruuni min an yaxduruuni inay shayaadiintu igu soo xaadiraan aniga iyo arrinkaygaba adaan kaa magangalay xataa idaa jaaa marka uu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridii markay u timaaddo qaala waxa uu odhanayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuuni i celiya lacallii waxaan mudanahay acmalu inaan sameeyo saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan fii maa taragtu waxaan ka tegey waxaan hore u soo dayacay inaan hadda ka daba tagoon hagaajiyaan mudanahay ama lacallii acmalu ay likay acmalu si aan u sameeyo saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan likay acmala camalan saalixa si aan camal wanaagsan u sameeyo fii maa taragtu waxaan ka tegeen hore u dayacay aan camal wanaagsan ugu soo sameeyo kallaa waxaa lagu odhanayaa kallaa ka joogtaa taasi waa ma dhacdo waxaan dhacayn weeyi innahaa su'aashaasi i celiya ah oo damiirka innahaa wuxuu u noqonayaa su-aasha laga fahmay rabbi rjicuuni oo su'aalu rajca celintaa aad weydiisanaysaa kelimatun waa hadal uun hadalkaasoo huwa isagu qaa'iluhaa uu iskaga hadlay uun laga hoos qaaday wa min waraa'ihim kelimaadka addaadda ayay ka mid tahay waraa luqada carabiga eh wa min waraa'ihim ay amaamihim hortoodana waxa ahaaday oo ka horeeya barsakhunteed ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta la soo saarayo ay ku sugnaanayaan fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurtii la afuufo waa afuufidii ama nafkhadii labaad ee lagu soo baxayay falaa ansaaba nasab iyo abtirsiin wax u tartaa may ahaanin baynahum dhexdooda yowmaidin maalintaa maalintaa ree hebel iyo ina hebel waxbay isu tari maayaan walaa yatasaa'aluuna waxna isweydiin maayaan oo lays waraysan maayo faman haddaba axadka haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii wanaagu fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi ee waxay ka cabsanayeenee cadaab ahaa ka nabad galay waxay rajaynayeenee raxmad ahaana helay ee ku hoyday waxa weeyaan guryihii janno waman axadka khafat ay fududaato mawaasiinuh miisaanadiisii wanaaggu ay fududaadaan ee sharkii ka bato fa ulaa'ika kuwaasina alladiina waa kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahoodii waa kuwa nafahoodii khasaaray oo fii jahannama jahannamo dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan talfaxu waxa leefaysoo gubaysa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naarta ayaa gubaysa walxaal hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwa faruuriye faydan ay yihiin oo debnihii intay ka go'een ilkahoodii ay bannaanka u soo baxeen yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa kuwaas ahlu naarka ah alam takun miyaanay ahayn aayaatii aayaadkaygu miyaanay ahayn baa alla ku odhanayaa tutlaa kuwa lagu dul akhriyo calaykum korkiinna oo fa kuntum miyaydaan ahayn bihaa aayaadkayga tukadibuuna kuwa beeniya qaaluu markaa waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow khalabat waxa naga xoog roonaatay calaynaa annaga shiqwatunaa guuldarradayadii iyo nasiib darradayadii baa naga xoog roonaatay wa kunnaa waxaananu ahaanay qowman qolo daalliina waxa weeyaan habaabay oo hallowsan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga bixi minhaa naarta xaggeeda fa in cudnaa haddaannu dib ugu noqonno waxaannu hore u gallay ee dembi ahaa fa innaa annagu daalimuuna kuwa daalimiin oo gardaran baanu nahay allahayow mar uu naga bixiyo adduunkii dib noogu celi dib haddaannu dembi ugu noqonno annakaa gardarane qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi ikhsaw ku libdha oo ku fogaada fiihaa naarta dhexdeeda oo walaa tukallimuuni hana ila hadlina juuqa io odhannina innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay kaana waxay ahaayeen fariiqun koox oo min cibaadii addoommadayda ka mid ihi yaquuluuna kuwa yidhaahday ahaayeen markay adduunka joogeen rabbanaa rabbigayow aamannaa waannu rumaynay ifakfir lanaa noo dembi dhaaf oo arxamnaa noo naxariiso wa anta adigu allahayow khayruraaximiina inta naxariisato ka ugu khayrka badan baa tahay fatakhadtumuuhum dabeed waxaad ka yeelateen kuwa sikhriyaa kuwa lagu jees-jeeso dheeldheel baa ka dhigateen iyo wax lagu ciyaaro xataa ansawukum ilaa ay idin ilow siiyeen dikrii aniga xuskaygiiyo daacadaydiiba si aad iyaga ugu mashquulsanaydeen iyadoon iyaga laydiin dirin wamaa ursiluu calayhim xaafidiin wa kuntum waxaa ahaydeen minhum iyaga tadxakuuna kuwa ku qosla mu'miniinta ayaa jees-jees iyo qosol ka dhigan jirteen alla waxau idhi innii anigu haddaba jasaytuhum waxaan ku abaalmariyey alyowma maanta waxaan ku abaalmariyey bimaa sabaruu ay bisababi sabrihim maadu waa masdariyadii sabirkay sabreen sababtiisa waxaan ku abaalmariyey annahum biannahum iyagu hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay maanta inay yihiin ama waxaad tidhaha innii anigu jasaytuhum alyowm maanta waxaan ku abaalmariyey bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisii waxaan ku abaalayaan ku abaalmariyey annahum liannahum laamusoo qadar waayo iyagu hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay maanta weeyi qaala waxa uu rabbi yidhi kam imise ayaa labithum ku nagaateen fil ardi arladii adduunyada cadada siniina sannadaha tiradooda bal hadda sanada sannadaha tiradooda markaa eegtaan ee tiro koobtaan imise sanaa ku sugnaydeen arladii ama adduunyadii aad ku soo qaadateen qaaluu waxay odhanayaan labithnaa waxaanu ku nagaanay adduunyadii yowma maalin aw bacda yowmin ama maalin barhkii maalin ama gelinkeed ee fas'al bal hadda weydii alcaaddiina kuwa wax tiriya qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi in labithum ay maa labithum maydaan soo nagaanin ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale low annakum haddii idinku kuntuma ahaydeen taclamuuna kuwa wax garanaya haddaad caqli iyo cilmi iyo garasho iyo garaad leedihiin wax yar unbaa adduunyo joogteen oo adduunyo oo dhan baa qaliila marka aakhiro loo eego allah waxau idhi afa xasibtum oo ma waxaa u malayseen annamaa khalaqnaakum inaannu idiin abuuray uun cabathaa dheeldheel iyo ciyaar ciyaar iyo wa annakum idinku ilaynaa xaggayaga laa turjacuuna inaan laydiin soo celinayn oo ma waxaa u malayseen oo moodeen inaannu dheeldheel iyo ciyaar idin abuuray oo xaggayagaba aydaan u soo noqonayn fatacaala allah ilaahay baa korreeyey muxuu ka korreeyey can ilcabas wallacib inuu dheeldheel iyo ciyaar idin abuuro ilaahay waa ka korreeye oo waa ka sarreeyaa allaha almeliku ee boqorka ah allaha alxaqu ee xaqa ah ee sugan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa mawjuudun mid jira ma aha ilaa huwa isaga mooye axad xaq lagu caabudaana ma jiro alla mooyaane allihii rabbulcarshi carshiga rabbigiisa ahaa carshigii alkariimi ee sharaftiyo wanaagga lahaa waman axadka yadcu barya ama caabuda maca allaahi ilaahay la jirkiisa caabuda ilaahan macbuud aakhara kale macbuudkaa kale oo waa sifo eh laa burhaana wax xujo ihi lahu isaga aanay ugu sugnaanin axadkaasi bihi ay bi haada almacbuud macbuudkaa cibaadadiisa wax xujo iyo daliil aanu ugu sugnaanin fa innamaa xisaabuh xisaabkiisu wuxuu ahaaday uun cinda rabbih rabbigii agtiisa ayuunbaa xisaabtiisa iyo cuquubadiisu ahaatay oo ilaahay baa abaalkiisa ka waraabinaya innahu ina alamra waasha'na xaalkii arrinku waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruuna kuwa gaaladii ma liibaanaan waqul waxaa tidhaa nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir noo dembi dhaaf oo warxam noo naxariiso wa anta adiguna khayruraaximiina inta naxariisata kow khayr badan baa tahay aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogaga warramay mawaadiic muhiim ah waxaa ka mid ah bacdu madaahiri qudrati illaahi caza wajalla madaahirta iyo muuqaalada waaweyn ee ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo weynidiisa tusinaaya ee calaamadda u ah oo waxaa ka mid ah in ilaahay adduunka iyo kownka oo dhan isagu uu ku tasarufayo u u talinayo oo amarkiisa iyo maamulkiisa alla uu leeyahay oo makhluuqaadkaa waaweyn ee rabbi abuuray isbeddelladaa waaweyn ee habeenkiiyo maalintu ay isweydaaranayaan waxyaabahaasoo dhan waxay astaan iyo daliil u yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi walow raximnaahum wakashafnaa maa bihim min durin lalajuu fii tuqyaanihim yacmahuun ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaas gaaladaa quraysheed ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhexdooda laga soo saaray madaxadayga iyo canaadka halka ay ka gaadheen oo nimanka markii madaxadaygooda iyo canaadkoodu batay ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu habaaray oo sida saxiixeynka ku sugan xadiidka abu hureyra uu warinayo nebigu waxa uu yihi allaahuma shdud wad'ataka calaa mudara wajcalha calayhim siniina ka sini yuusuf wuu habaaray oo ilaahow nimankaas cuquubo adag ku soo deji baa uu yidhi waxaanad ka yeeshaa korkooda abaaro la mid ah abaarihii wakhtigii nebi yuusuf dhacay calayhi asalaam toddobadii sannadood ee abaarta adag ay soo martay assabcu shidaad kuwii oo kale allahay uu ku sallid buu yidhi nimankan quraysheed ee loo taag waayey dabeed abaartii baa ku dhacday oo baahi adag iyo gaajo daran ayaa heshay ilaa ay nebiga ergo ugu yimaadeen oo yidhahdeen yaa rasuula allah waadigii naxariista iyo raxmadda iyo sheeganaye tolkaa iyo dadkii baaba'e ee ilaahay u bari tii baa ilaahay waxa uu leeyahay xataa haddaannu u naxariisanno oo dhibaatada ku dhacday aannu ka faydno oo barwaaqo iyo ladnaan ugu beddelno ilaahay ku garan maayaane way ka gaaloobayaanu lalajuu fii tuqyaanihim yacmahuun waxay ku sii tiigaalayaan ama ku sii madaxadaygayaan uun kufrigoodi iyo gaalnimadooday hore u galeen ee marnaba soo noqon maayaan alla waxa uu tilmaamay inuu cadaab ku qabtay waa cadaabkaa adduunye ee abaartaa iyo baahidaa daran ee ku dhacday markaasaa xaalkooda rabbi inoo sifeeyo waxa uu yidhi iyadoo cuquuba ku dhacday haddana fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun waxa laga doonayo looga fadhiyey dee marka la karbaashee dhibaata ku dhacdo inay alle isu dhiibaan oo u hoggaansamaan oo ilaahay u khushuucaan may dhicintii waa sida aayaddii kale alla u lahaa falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum miyey markii cadaabkiiyo cuquubadu cadaabka alle uu yimid miyey ilaahay u khuduucaan oo isu dhuldhigaan oo ay waxa weeyaan u hoggaansamaan qalbigoodii baa qallalay marka imtixaanka iyo karbaashka ujeeddada loga dan leeyahay waxa weeye dee dadku intay dareemaan inay diinta u soo noqdaan oo ay toobad keenaan waayo siduu cali yidhi maa nasala balaa'un ilaa bidembin wamaa rufica ilaa bitawba cuquuba kuma soo degto dembi ay dadku galabsadeen darteed mooye wax kale cuquuba kuma timaado lagumana qaado cuquubada towba iyo noqod mooye wax kale dee marka hadafkii la doonayay ahaa bal inay noqdaan lacallahum yarjicuun may noqon ee halkoodii unbay ka sii mayseen iyagoo cadaaban xataa idaa fataxnaa calayhim baaban daa cadaabin shadiidin idaa hum fiihi mublisuun weliba quus ayay ka sii qaadeen oo cadaabkii ku dhacay dhexdiisa way ku sii quusteen uun ee ilaahay intay u noqdaan raxmaddiisa may rajayn marka ilaahay waxa uu ku tilmaamay halkaas isagaana addoommadiisa u ogaal badane nimankani xataa haddii cadaabki iyo dhibka laga qaado marnaba inaanay soo noqdeen ee ay halkaasuun ka sii wadan lahaayeen waxa weeyaan gaalnimada iyo xumahooda dabeed alla waxa uu tilmaamay madaahirta waaweyn ee awooddiisa iyo qudradiisa tusaalaha u ah iyo daliilka wa huwa aladii ansha'a lakum asamca walabsaara walaf'ida qaliila maa tashkuruun ilaahay waa ka maqalka iyo aragga iyo qalbiga aad wax ku weelaysaan intaba idiin abuuray waxase yar intaa mahadnaqaysaane ilaahay garanaysaan jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa qaliila maa tashkuruun waalqillatu fii hadihi alaayati wa nadaa'iriha bimacna annafyi fii asluubi tanziili alkariim waxa uu odhanayaa qilada iyo yaraanta aayaddan iyo kuwa lamidka ah lagu tilmaamay waa diidmo looba diidayo oo la leeyahay maba mahadnaqaysaan asluubka qur'aanku ku soo arooray marka la eego waxa uu yidhi lianna alkhitaaba lilmushrikiin waayo hadalku wuxuu ku socdaa gaalada gaaladuna in yar iyo in badan midna ma mahadiyaane ilaahay si dhammaystiran bay uga gaaloobaan sidaa darteed culimmada qaarkood waxay ku fasiraan qaliilan in yarna maa tashkuruuna ma mahadinaysaan rabbi oo iska dhaaf wax badane xataa in yar ma mahadinaysaan culimmada qaarkoodna waxay tilmaamaan uun qiladan in looga jeedo bimacna alcadam oo in yar baa mahadinaysaan maba mahadinaysaan bay ka dhigantahy ay laa tashkuruuna aslan waxay la mid tahay aayaddii suuratulbaqara inagu soo martay halkaa markaynu maranana aynu baraarujinnay wa qaaluu quluubunaa gulfun bal lacanahum allaahu bikufrihim faqaliilan maa yu'minuun allah waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen kuwii gaaloobay qalbigayagu waa daboolan yihi oo waxbaba ma gelayaan ilaahay markaa waxa uu tilmaamay inuu gaalnimadooda ku nacdaluun naxariista kaga fogeeyey waxaa lagu gebagabeeyey fa qaliilan maa yu'minuun wax yar bay rumaynayaan oo kufri baaba la sheegay iimaanka yara halku uga imanaya haadihi alqillatu bimacna alcadam oo waxay ka dhigan tahay ey laa yu'minuuna aslan maba rumaynayaan aayaddii kale suuratu nisa iyaduna inagu soo martay suuratu nisaa baa la mid ah bal tabaca allaahu calayha bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliila qalbigooda gaalnimaa lagu xidhay oo lagu daboolay mana rumaynayaan in yar mooyaane ay laa yu'minuuna aslaa marka qiladu marka khitaabka iyo hadalku ku wajahan yahay gaaladan mushrikiinta iyo kufaarta kale qilada waxaa looga jeedaa bimacna alcadab waayo kuwaasi in yar iyo in badan toona ilaahay rumayn maayaan mahadinna maayaan wa huwa aladii dara'akum fi lardi wa ilayhi tuxsharuun allah tabaaraka wa tacaala waa ka arlada idinku abuuray ee idinku firdhiyey marka daraa waa ay khalaqakum wa bahakum waa ka intuu idin abuuray idinna faafiyey idinku firdhiyey qoloba meel ku beeray een meel isugu kin keenin oo dara'adu waxay wadataa macna albathi faafinta iyo firdhinta oo dadka ilaahay dee adduunkuu ku faafiye qolo walba meel bay joogtaa ee meel laysuguma keenin wa ilayhi tuxsharuun xaggiisaana laydiin soo kulmin doonaa oo muuqaalada iyo madaahirta waaweyn ee makhluuqaadka alle tilmaamayaa waxaa laga daliishanayaa soo celinta dambe oo ilaaha sidaa idiin abuuray kownkana sidaa u abuuray inuu dib idiin soo celiyana waa awoodaa wa huwa aladii yuxyii wa yumiitu walahu ikhtilaafu alleyli waannahaari afalaa tacqiluun alixyaau walimaata biyadi illaahi jala jalaaluh wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaban mu'ajala naf walba ajal go'an bay leedahoo loo qoondeeyey oo laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun saacadna ka hormari maayaan kana dibdhici maayaan had iyo jeer mutacalaqa alixyaa waalimaata waa la xadfaa liyufiida alcumuum si uu cumuum u faa'iideeyo oo lama odhan wahuwa rabbi alladii allaha weeye yuxyii nooleeya waxa iyo waxa wa yumiitu dila kaa iyo kaa mutacalaqa waxaa looga jeedaa mafcuulkii ixyaaga iyo imaatadu uu ku duldhacaayey lama xuso sida mashiicadoo kale waxaan loo xusin dee cumuum si uu u faa'iideeyo oo noolo kasta dad iyo duunyaba ku sara iyo ku hoosaba wax walba alla isagaa nooleeyo dilana marka waa liyacumma aljamiic si uu kulligood ugu wada dhaco isweydaarka habeenkiiyo maalintiina allah iska leh oo marba mid baa soo gelaya kolba mid baa dheeraanaya midna waa gaabanaya afalaa tacqiluun bal qaaluu midla maa qaala alawwaluun waxaa la tilmaamay iska dhaaf caqli iyo garasho iyo garaad inay yeeshaan ay ka garaabaan eh waxay yidhaahdeen uun kuwii hore waxay yidhaahdeen kadalika qaala aladiina min qablihim midla qowlihim tashaabahat quluubuhum aayaddii suuratulbaqara ilaahay waa kii lahaa sidaasoo kale unbaa kuwii ka horreeyeyna ay yidhaahdeen oo qalbiyadoodaa isshabbahay oo isu eg macnuhu markaa waxa weeye gaalada uurkooda waxa ku jira oo gaalnimo ihi markuu isku mid noqday ayaa afkooda waxa ka soo baxayaana isku mid noqday walow isku wakhti bayay ahaane wa atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun markii allah uu tilmaamay nebi kasta inay aflagaadaynayeen kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun ummad umamkii ka mida rasuul uma iman horraysiya dambaysatoona ilaa hadduu u yimaadese waa sixroolayo waa waaliyihun bay lahaayeen sidii nebi maxamed ba loogu yidhi sala allahu calayhi wasalam alla waxau yidhi markaa atawaasaw bihi oo miyay isu dardaarmeen maxaa hadalkooda isku mid ka dhigay bal hum qowmun taaquun isumay dardaarmin oo ismabay soo gaadhine laakiin waa qolo xadgudbay oo qooqay oo kibray oo gaaloobay oo gaalnimada ayaa kulmisay afkoodiina isku mid ka dhigtay markaa kuwanna waxay yidhaahdeen un intay kuwii hore yidhaahdeen oo ah aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaamana innaa lamabcuuhuun marka waa inkaaru lmushrikiina lilbacth waaraddu calayhim wa ihbaatu lwaxdaaniyati lilahi jala jalaalu mushrikiinta ayaa lagu inkirayaa bacdiga ay diidan yihiin waana la radinayaa waxaana alla u sugayaa kelinimadiisa iyo waaxidnimadiisa iyo weynidiisa iyo awoodda u leeyihi marka waxay yidhaahdeen oo markaanu ciid iyo lafa baaliyoobay noqonno miyaana la soo saarayaa weliba waxay raaciyeen laqad wucidnaa naxnu wa aabaa'unaa haada min qablu in haada ilaa asaatiiru lawaliin horeba annaka iyo aabbayaashayadii horeba waana loogu goodiyi jiruunoo bacsi baa jira unbaa lalahaa bacina ma arkayno hadduu jira maanu aragno ilaa awowyaday unbaanu ka soo gaadhnay iyadoo loogu goodiiya bacsi baa jira bacina ma jire waxay yidhaahdeen waa sheekooyinkii hore ee lasoo qorqortee beenaha ahaa sidaasay afxumadaas iyo edabdarradaasay ku hadleen asaatiirna waxaa la yidhaahdaa waa jamcu ustuura waana waxa maktuubkee la qoro marka waa sheeke berelaydii iyo beenahay dadkii hore ka soo qorqorteen ee xaq iyo run midna ma aha ayay ku qowleen qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun aayaadkanna ilaahay waxdaaniyadiisuu ku sugayaa waxau ihi bal waxaad ku tidhaa nebi allow arlada iyo waxa dhexdeeda yaalla yaa iska leh haddaa wax garanaysaan sayaquuluuna lilaah waxay odhan doonaan allah miyaydaan haddaba waantoobaynoo wax qaadanayn bal waxaad ku tidhaahdaa cirarka iyo carshiga weyn yaa iska leh allah bay odhan qul afalaa tattaquun waxaad ku tidhahdaa alle miyaydaan ka baqayna daba rabbi maxaa u caabudilaadii waxaad tidhaahdaa wax walba mulkigiisa yaa iskale malakuut waa bimacna almulki oo siyaadadan wowdan iyo ta'dan iyo la kordhiyey waxaa la yidhaha waa lilmubaalaga waa xeel dheeraansho laakiin waa macna almulki lahaanshihii uun weeyi bal waxaad tidhaahdaan shay walba yaa iska leh waa ayo cidda awoodda u leh cidduu doono inuu badbaadiyo cidduu doonana u baabi'iyo sayaquuluuna lilaah haddaba sidee laydiin sixrayaa xaggee u socotaan ku dheh haadihi alaayaat waxaa la weydiinayaa tawxiid arubuubiya rubuubiyadii way sugayaan oo yaa cirka iska leh oo dhulka iska leh oo inta u dhaxaysa leh oo awooddaa leh oo wax walba mulkiya allah bay leeyihi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walard layaquulunna allah haddii cirarkiiyo dholalka yaa khalqin la yidhaa allah bay odhanayaan marka abuuristii iyo amarkii iyo maamulkii iyo tawxiidkii rubuubiyada oo afcaashuu ilaahay la gaarka yahay ah waa kuwanoo allah bay leeyihi laakiin waxaa lagu ilsaaminayaa rubuubiyada ay rumeeyeen hadday ka run tahay inay ku xambaarto uluuhiyadiisana inay rumeeyaan oo sida ay rabbinimada ugu qirayaanay u leeyihiin isagaa abuuro wax walba leh ayaa waxaa lagu laasiminayaa kaa wax walba lihi isagaa mudan oo xaq u leh inaad keligii caabudaan waana gardarro ee gar ma aha isagaa maamulo wax walba lahoo abuuray iyo cid aan waxba abuurin waxna aan mulkiyin ayaannu la wadaajinaynaa oonu la caabudaynaa dee waa gardar mid aan waxba mulkiyin ayaan caabudayaa kii wax walba mulkiyena waan caasiya waan ka hor imanaya marka rubuubiyadu haddaanay uluuhiya la socon macnaha maamulka ilaahay ee aad qirtay haddaanad raacin cibaadadana inuu leeyahay oonad caabudin rubuubiyadu islaamnimo iyo iimaan ku soo gelin mayso haddaan uluuhiye aanad raacin waayo dee mushrikiintii carbeed ee hore kuwaasaa muslimiin khaalisa noqon lahaadee haddii rubuubiyada iyo maamulka ilaahay oo la qiro keliya iimaan lagu yeelanayo waa kuwaa leh sayaquuluuna lilaah sayaquuluuna lilaah haddana waa mushrikiin maxay qirayaan maxaase ay diidan yihin waxay qirayaan afcaasha ilaahay cirkuu abuuray dhulkuu abuuray isagaana maamula wax walba mulkiya way qirayaan laakiin isaga keligii caabuda waa loogu taag waaye ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab waa kuwii lahaa siduu alla inooga warramay saddex boqol iyo lixdankii saname ee kacbada u dhex yaallay markii la yidhi baabi'iyo burburiyoo beri ka noqda waxay yidhahdeen walle waa wax lala yaabee ilaahyadii oo dhan ma mid keliguu isugu keenay walle waa cajab ayay yidhahdeen way la yaabeen marka waxaa loogu taag waayey cibaadada alla u badhaxtira oo cid kale ha la wadaajinina waxa ambiyadu ay seefta galka uga saareen ee dhiiggu dhulka ugu dhacay ee ummaddu ku kala baxday ee suuqa jannada iyo naartu ku qumay waa tawxiid aluluuhiya waa halka ambiyada iyo umamku ay foodda isku dareen ee loogu taag waayey markay ku yidhaahdeen nebi walba uu ku soo halqabsaday yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayruh qoomkaygiiow ilaahay keligii caabuda macbuud kaloo xaq lagu caabudoon alla ahayni idiinma sugno eh taasaa loogu taag waaye idan rubuubiye aan uluuhiya la socon ku badbaadin mayso dee markaa ilaahay cirkuu abuuray oo dhulkuu abuuray oo wax walba isagaa maamula waa sax laakiin ka guduba waxaad gaadhaa cibaadadana isagaa leh halkaa haddaad gaadhi weyda ma badbaadaysa rubuubiyada markaad rumayso waa inay ku gaadhsiiso uluuhiyadii oo maqsadkii iyo muhimaddii loo socday ah laakiin ilaah baa wax walba abuuray haddana cid kalaan wataa oon caabudaya ilaahay kayrkii baan baryaya ilaahay cid aan ahayn baan ka kaalmo dalbaya qof dhintay ama xabaal baan wax weydiisanaya dee waxa weeyaan waxba kuu tari mayso rubuubiye keligii haddaanad uluuhiye la iman markaa rabbiga aad rumaysay rabbinimadiisa ilaahnimadiisana rumee oo caabud una badhaxtir cibaadada oo cid kale ha la wadaajin dabeed alla waxau ihi bal aataynaahum bilxaqi wa inahum lakaadibuun xaq baanu ula nimid iyo tawxiid badhaxtiran laakiin iyagu waa beenaalayaal waxay ku been sheegayaan waxay alla u nisbaynayaane rabbi ka nasahan yahay waxay ku been sheegayaan shirkiga iyo ubadkiiyo ooridae alla u aanaynayaan tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira ma اtakhada allaahu min waladin wma kana macahu min ilaah ida ladahaba kulu ilaahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacdin subxaana allahi cama yasifuun ilaahay waxau ihi jala jalaaluh allah ma yeelan ilmo macbuud kale oo weheliye oo la jiraana ma jiro waa keligii waa waaxidun laa shariika lah waxa rabbi tilmaamo inoo ishaaray daliilu tamaanuc daliilka tamaanuca iyo isdiidmada inaanay laba isqabanayn oo alla waxa uu yidhi hadduu ilaah kala jiri lahaa way isqabsan lahaayeen dee labada ilaah way iska hor iman lahaayeen dabeed mid walba wuxuu abuuruu la dhaqaaqi lahaa kii cirka abuuriyo kii dhulka abuuray intay isqabsadaan ayaa mid walba u odhan lahaa anuu jeexaygaan dee fujisanaya on la dhaqaaqaya sidaa kumay joogteen ee waxa weeyaan dee walacalaa bacduhum calaa bacd mid unbaa midka kale muquunin lahaa labadoodana karoon unbaa reerka u hadhi lahaa subxaana allaahi camaa yasifuun ilaahay waa ka hufan yaho waa ka reeban yahay waxay ku tilmaamayaan kownka aad arkaysaan ee habsamida iyo nidaamka fiican u socda ee habeenkiisa iyo maalintiisa ee cadeediisa iyo dayaxiisa ee axkaamtiisa iyo axwaashiisa oo dhan wax istabamar iyo habsana aanu lahayn ee mid walba masiirkii iyo majarihii loogu talagalay uu maraayo cir iyo dhulba waa daliil qaadic oo tilmaamaya anna allaha waaxidun laa shariika lah ilaahay mid keliya inuu yahay oona cidi wehelin oo hadday cid kale jirto khalkhal baa kownka geli lahaa mid baa maalin odhan lahaa cadeedaba maanta soo bixi maysa habeen baa lagu jiraay iska daaya mid baa waxa weeyaan hadduu doono odhan lahaa cirka iyo dhulkaba waa anuu cirkaan fujinaya on la tegaya mid walba dee waxbuu odhan lahaa marka kownkan aan wax isbeddela iyo wax khalkhala iyo wax gowdaloola ah iyo wax habsana midna aan lahayn wuxuu daliil cad u yahay oo xataa caqliga fayowey uu garanayaa ilaah keliyihi adduunkan inuu ka taliyo cidi aanay wehelin haddii kale wuxuunbay istabamari laha oo isku dhici lahaa ilan suurtagal ma aha laba iraado oo iska soo horjeedaa mar walba inay wada socdaan way iska hor iman lahaayeenoo mid unba u hadhi lahaa wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu liraxmaani walada ilaahay waxau ihi subxaanah kuwaa afxumadooda iyo edebdarradooda isagoo inooga warramaaya waxay yidhaahdeen ilaaha raxmaankii ilmuu samaystay alla waxau idhi alla ilaah waxaad la timaadeen wax weyn oo culus oo cirarhku ay ku dhowaadeen inay dildillaacaan oy soo daataan oo dhulalku ay ku dhowaadeen inay jeexjeexmaan oy kala dillaacaan oy kala googo'aan oo buuraha aragteen adeygoodu inay soo daataan ay ku dhowaadeen waxaasoo dhan maxay ugu sigteen inay dhacaan dhibaatooyinkaa waaweyni an dacow liraxmaani walada inay ilaaha raxmaanka a walad u yeelaan oo ugu yeedheen darteed ayaa intaasoo dhibi u dhici gaadhoo ay ku sigatay wamaa yenbagii liraxmaani an yattakhida walada ilaaha raxmaankana uma cunanto oo suurtagal ma aha waa mustaxiil inuu ilmo yeesho in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda ma ahaanin wax alla waxa makhluuqaad ciriya dhul ku sugani ilaa mid u imanayo mooyaane allaha raxmaanka ah isagoo addoon ah wax alla waxa ciriya dhulba ku sugan iyo inta udhaxaysa iyagoo addoommo ah ayay alla hor imanayaan caalimi alghaybi waashahaadati fatacaalaa camaa yushrikuun ilaaha waxa maqaniya waxa muuqdaba og waa ka sarreeya waxay la wadaajinayaan dabadeed rabbi waxa uu tilmaamay oo nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam uu siiyey towjiihaad iyo dardaaranno qul rabbi imaa turiyannii maa yuucaduuna rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aldaalimiin wa innaa calaa an nuriyaka maa naciduhum laqaadiruun waxaa la yidhi nebi allow waxaad tidhaahdaa rabbigayow haddii aadi tusto cadaabka iyo cuquubada loogu goodinayo kuwan oo anoo jooga aad cadaabka ku soo dejiso dhexdooda ha iga yeelin ee iga badbaadi cadaabka iyo cuquubada iyo waxaad la damacday oo nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii ku sugnayd waxau yidhi waidaa aradta biqowmin fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuun ilaahow addoommadaada ama dad markaad fitno iyo dhib la doonto xaggaaga ii qabo oo i oofso anoo ah mid aan la fidnayn oon dhibaata ku dhicin marka dhibaatada iyo cadaabka in ilaahay laga magan galo waa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oon dhibaatada iyo fitnada aan la tamaniino aan la doondoonin oon loodhan anigu waan iska xajinaya war uma haysida haddii lagu imtixaamo inaad sugnaan iyo inaad kabaha ka carari laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi fa idaa laqiitum fasbiruu was'alu llaha alcaafiya col lama tamaniyo ha tamaniina baa nebigu yidhi ha doondoonanina yacni cadowga iyo colka inaad la kulantaan laakiin haddaad foodda istartaan oo kulantaan oo iska hor timaadaan dee adkaystoo rag noqda laakiin ilaahay waxaa weydiisataan caafiyada iyo nabadgelyada inuu idinka badbaadiyo oo had iyo jeer dee asalaamatu laa yucaadiluhaa shay badbaadada iyo badqabka wax loo dhigaa ma jiro marka ilaahay waxaad weydiisataa badbaado iyo badqab imtixaan iyo balaayo adigu ha doondoonin oo lugahaaga ha ku doonan haddiise lagu imtixaamo dee sabir waana sunnadii ambiyada inay ilaahay ka magan galaan wixii xunbow ay ducaystaan oo nebi ibraahim ducooyinkiisii maxaa ka mid ahaa wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahuw aniga iyo ilmahayga iyo tafiirtaydaba naga dheeree inaannu sanam caabudno waa nebi ibraahimka sidaa leh calayhi asalaam imaamkii towxiidka iyo aabbihii ambiyada ibraahim ataymi waa kii lahaa waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim oo talow imtixaan iyo balaayo yaa ka aamin noqon ibraahim debadii oo isdhigan cidina kama aamin noqon karto marka had iyo jeer ducadu waa waxa ugu qiimo badan ee qofka muwaxidka uu kaalmaysto inuu had iyo jeer rabbi baryo yuusufna waxa uu lahaa sida ilaahay inooga warramay tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin allahayow i oofso anoo kuu hoggaansan oo toosan waxaanad i haleeshiisaa ood ila kulmisaa saalixiintiiyo kuwa wanaagsan marka had iyo jeer caaqibadaad iyo cidhibtaadu waxay noqon ma ogide waa inaad ducada iyo baryada rabbi aad farabadisaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu tawjiihiyey kayfa yatacaamalu maca shayaatiini aljinni waal-ins yacni makhluuqu waxa uu ku imtixaaman yahay iyo dadku dee shayaadiinta jinka iyo insiga shaydaanuuljinnigu waa kaynaan arkaynaa alla arkayo shaydaanulinsiguna waa shaydaan maroolaha kaynu nidhaahnee innaka muuqeen iyo midabkeenna leh ee haddana shaqadii shaydaanka haya ee xumaha ka shaqaynaya labadaba siduu ula dhaqmayo nebiga ayaa la baray innakuna waa kaga dayananaa shaydaanul insiga oo dadka intooda sharkiya xumaha samaynasa ah waxa la baray siduu ula dhaqmi lahaayoo alla waxa uu ku yidhi idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bimaa yasifuun xumaanta iyo dhibaatada xaggooda kaaga imanaysa wanaagad uu ka horgee dulqaado oo cafis iyo dhaafitaan kula dhaqan waanu ognahay waxay ku leeyihiin marka tacaamulka shayddaanul insigu waa inaad isaga hijrooto oo sharkiisa iyo xumihiisa aad isaga dheeraato adiguna wanaag aad kula dhaqanto oo af xun iyo adin xun aanad kula dhaqmino wanaag aad ka horgeyso waayo waxaa laga yaabaa kii cadowga laduudka ah kuu ahaa ee kuugu daraa inuu nasteex ku jecel noqdo haddaad dabeecaddaa wanaagsan kula dhaqanto alla waxau ihi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wanaaggiyo xumuhu ma sinna oo laba isku mida ma aha waa kala soocan yihi waxaad ku difaacdaa markaa xumaha wanaag ka horgee waxaa la yidhi markiiba waxaad arkaysaa adiga iyo kii cadaawadu idiin dhexaysay oo saaxiib ama sokeeye kuu dhow oo ku jecel ah oo qofka xumaha kugula dhaqma dhowr cisho markaad aduu salaantii kaga horrayso eed wanaag kula hadasho ee xumaanba uu kaa arki waayo markuu ugu yar yahay haddaydaan heshiin oonu ku jeclaan markuu ugu yar yahay dhibaatadiisa waad ka nabadgeli laakiin arrintaa cid walba ma karto oo wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim arrintaa lalama kulmiyo oo lama waafajiyo kuwa sabirka iyo dulqaad kale mooyaane qof ayaan badan oo nasiib weyn leh uunbaa sifadaa ku sugnaada oo hela dhaqan wanaagga markii nebiga loo tilmaamay uu insiga siduu ula dhaqmaya waa alkhuluqulxasan ah ayaa waxaa loo ishaaray jinka aanu arkayna siduu ula dhaqmaya ilan kuwani ilan jinkan aanu arkayni isagu wanaag laga horgeeyo iyo hijro laga hijrooda ama laga dheeraado dhibkiisa ma laho dee maba arkasidba oo waxaanad arkaynoo lagugu imtixaamo ku waswaasinaya waa loo tilmaamay siduu ula dhaqmayay oo waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin jinkan aanad arkayn ilaaha arkayee ogee eegaye allaha ka hoos gal walidaalik isticaadadu waa nooc min anwaaci alcibaada ilaahay un baana la magan galaa oo xaggiisa loo cararaa oo loo ciirsadaa shaydaan waxa ugu weyn ee lagaga guulaystaana waa alisticaadatu billaahi jala jalaalu alla in laga magan galo ka magangal baa la yidhi inay kugu soo xaadiraan oo goobtaada iyo arrinkaaga iyo umuurahaagaba inay kuu yimaadaan shayaadiini ilaahay ka magan gal ruux alla xusaya oo rabbi ka magan galayna dee shayddaan u soo dhowaan maayo wax guba oo lagaga adkaado dikri baa ugu weyn iyo xuska alleh wa min shari alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri annaas min aljinnati waannaas marka waswaaska dadka laabahooda waswaasinaya khannaas maxaa loogu magacaabay yakhnas mar alla marka ilaahay la xusana waa mid noqnoqod badanoo wuu cararayaa oo waa dhuumanaya mar alla marka mowganaanta iyo khaflada kugu dhacdana wuu soo noqonaya waa khanaaska ah marna soo muuqanaya marna qarsoomaya dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu inooga warramay nadamu alinsaan cinda almowt xilligii geerida qofkii siduu u nadaamoonayo markuu arko naar iyo janno dee hadduu rumeeyana maqcadkuu jannada ka heli lahaa kufrigan uu ku dhacayna wuxuu u sababay iyo maqcadkiisa naar uu ka gelayo marka la tusuu arko ee geeridii soo gaadho ayaa wuxuu odhanayaa rabbi irjicuun rabbigayow iceliya rabbi dee waa allah waa mufrad marka irjicuuni jamac baa laga dhigay waawuljamaaca iceliyay culimmada qaarkood waxay yidhahdeen jamacu waa litacdiim waa weynayn oo weynayn alla la weynaynayo ayaa irjicuuni iceliya ila ilaahay waa keligii laakiin haddana jamac waxa loo cabiray cadamada iyo weynidiis culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxa loo jamciyey waa litakraari ilficli oo waxay ka dhigan tahay irjicnii irjicnii iceli iceli marka icelidii lagu celceliyaa la jamciyey waa takraarka maxaa haddii la celiyo uu camal falayaa maaha baylaha duunye iyo wax kale inuu soo qabsanaye lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt kallaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha wuxuu odhanayaa allahayow iceliya si aan camal wanaagsan usoo sameeyo waxaan hore u dayacay aan usoo daryeelo dabeed waxaa la odhanayaa kallaa taana daayo taasi waa ma dhacdo innahaa kelima waa hadaluu iska yidhi uun huwa qaa'iluha oon laga hoos qaadin yacni waa beentiiyo runtii ma aha kelima naxwada waxaad ku soo barateen qowlun mufradun hadal macno leh laakiin mufrad oon murakab ahayn oo hadalka marka lastarkiibiye laysa saare macno uu faa'iideeyo dee waa kalaam iyo jumla mufiida laakiin macno haba tusiye markuu mufrad yahay ism keliya ficil keliya xaraf keliya dee kelimay ahayd anwaacdeeduna dee isma wa ficlan wa xarf laakiin mararka qaarkood baa kelimo lagu idlaaqaa kalaam jumlooyin dhan oo dhammaystiran ma aha kelmad keliya kalaam dhan ayaa kelimo lagu magacaaba waa kii ibnu maalik ulaha wakilmatun biha kalaamun qad yu'am marka kelimada kalaam baa loola qasdi karaa oo yacni waxay soo aroori kartaa iyadoo kalaam dhammaystiran looga jeedo iminka waa sidii oo kale oo hadalkaa dhammayska tiran ee qaala rabbi irjicuuni waa jumlo dhan oo dhammaystiran ayaa la leeyahay innahaa kelima marka ha u qaadan kelmaddii dee tacbiirkii kelmaddii keliyahayde waa kalaam maanta waa hadal dhammaystiranoo waa hadal ku hadlay uun oon laga hoos qaadayn waxaa la tilmaamayaa siday culimmadu ku fasireen waa qowlun laa camala macah waa hadal aan ficil la socon wuu iska yidhi uun ilaahayna tabaaraka wa tacaala cilmigiisu wuxuu koobsaday yacni waxa weeyaan maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wixii hore u dhacay waxaa dhici doona waxaan dhiciba doonin ee mustaxiilkii hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa waxa ka mid ah gaalkan le ilaahow i celi camal wanaagsan baan soo samayna marun adduunyada ii celi horta dhici maayo waa mustaxiil laakiin alla wuxuu ka warramoo cilmigiisu caam yeelay haddiiba uu la celin lahaayoo arrintaasi dhici lahayd wuxuu samayn lahaaba ilaahay inooga warramay oo alla waxau yihi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun nimankaa ku cataabayae ku calaacalaya i celiyaay xataa haddii la celin lahaa halkoodii unbay ka miisi lahaayeen waa beenaalayaal marka kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha waa sidaa waa hadal uu iska yidhi uun ee ka dhab ma aha xataa haddii la celin lahaa laba celin maaye wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun ilaahay waxa uu tilmaamay inay ka horeeyaan inuu ka horeeyo xaajis iyo teed xayaatadu dee waa alxayaatu dunyaa iyo alxayaatu albarzakhiya iyo alxayaatu alaakhira marka xayaatu dunyaa waa nolosha adduunyada ee dhimashada ku dhammaanaysa xayaatulbarzakhiya waa ta qabriga oo ruux walba markuu dhinto ee qabriga uu galo waxa u bilaabmasa nolosha barzakha la yidhaahdo marka suurta la afuufee lasoo saaree aakhiro la tagana waxaa bilaabmaysa xayaatul aakhira haddaba labada xayaato mid waa laba meeloodoo lasii marayo oo aan lagu waarayn midna waa ta abadigaee nolol kale aanay ka dambayna lagu waarayo nolosha adduunyadu dee waa ku meelgaadho weligeedba ma jirayso nolosha barzakha iyo qabriguna iyaduna weligeedba ma jirayse waa inta suurta ka horraysa uun haddaba noloshan qabriga ee u dhaxaysa tii adduunyada iyo ta aakhiree dambe barzakh waxaa loo yidhi liannahaa xaajisatun bayna addunya waalaakhira waayo waxay kala teeday u kala dhaxaysaa oy kala xijaabtay noloshii adduunyadee laga yimid iyo ta aakhiree lagu socda ee u dhaxaysa waa dhaxdin barzakhana waxaa la yidhaha waa bimacna alxaajis waa shayga laba shay kala teedaa barzakh la yidhaah marka xayaatada qabriga ayaa la yidhaha waa xayaat barzakhiya waayo adduunyada iyo aakhiree u dhaxaysa qabrigaana qofku ama waa ku cadaaban yihuun ama waa ku jannaysan yaho waxa weeyaan mid walba wuxuu ahaabaa daaqad looga sii furayaa oo qabrigaa dee naciim iyo cadaab labadaa mid uunbaa lagu mudanayaa imaa cadaabu alqabri wa imaa naciimu alqabri kadib rabbi wuxuu inoo tilmaamay bacdu mashaahidi yowmi alqiyaama muuqaaladii qiyaame wax ka mid a laynooga warramay alla waxau ihi faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun ilaahay waxa uu tilmaamay mar alla marka suurtii lagu dhufto inaan wax nasaboo wax u tarayaa aanu jirin maalintaa laysna weydiinay laysa nafyu nafyu xaqiiqati nasab wa inama nafyu nafyu nafci ay nafcu nasab macnaha xaqiiqada nasabka lama inkirayo dee nasab waa jiraayo way is arki doonaanoo waa la ysgaran doonaaye waxbaanu tarayn wanasabu naaficu fi laakhirati huwa nasabu liimaan nasabka aakhira wax taraya waa kii iimaanka iyo islaamnimada lagu kulmay tolnimada iyo wada dhalashada rasmiga ee aakhiro anfacdaa waa intii isku iimaan iyo diin ku kulantay unbaa wax isu tari kartaa oo xataa isu ergeyn karta kuwa kalese maalintaa waxba iskuma aha walaa yatasaa'aluun jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa ay laa yas'alu bacduhum bacdaa licidami alfazaci wa shiddati maa bihim min alahwaal barhkood barhka kale waxba weydiin maayo maba haleelayaan argagaxa iyo waxa ku dhacay culayskiisa dartii markaasaa sheekhu waxau odhanayaa wajaliyun ana nafya atasaa'uli inamaa huwa fii waqti nafki kamaa dalla calayhi qowluhu faidaa wuxuu odhanayaa tasaa'ulkan la anfiye la yidhi waxbay isweydiin maayaan waa xilliga suurta lagu dhufta ee ay xabaalaha ka soo dareeraan waxaana tusinaya xilligaa inuu yahay tasaa'ulka la diiday isma weydiinayaan faidaa baa lagu xidhay faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waxa uu sheekhu yidhi wa ama maa bacdahu faqad yaqacu tasaa'ul kama qaala tacaala waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun laakiin waxau yidhi waxa ka dambeeya marxalada nafku suur waa suurtagal inay waxise su'aalaan oo ilaahay baaba tilmaamo u yidhi barhkood intuu barhka kale soo qaabilay ayay iswaraysanayaan lianna yowma alqiyaamati yowmun mumtadun fiihi mashaahidun wa mawaaqif fayaqacu fii bacdiha tasaa'ulun wa fii bacdiha dahshatun tamnacu minhu wuxuu yidhi waayo maalinta qiyaame waa maalin dheer oo de aada u dheer marka waxaanay ka kooban tahay yani qiyaamadu goobo iyo mawaaqif iyo mashaahid kala duduwan bay ka kooban tahay qiyaamadu marka goobaha qaarkood waxbaa la isweydiinaya waa la iswaraysanaya waa la is aqoonsanaya dadkii wax isku ahaa iyo dadkii diin ama dhaqan ku kulmayba goobaha qaarkoodna waxaa haleelaysa argagax aan qofna qofka kale waxba weydiin karayn marka maadaama qiyaamadu maalinkaa dheer ay tahay wa inna yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun mawaaqiftaa kala duduwanna ay tahay fii bacdi almawaatinna su-aasha waa dhacaysaa fii bacdi almawaatinna waxba la isweydiin maayo saasuu imaamku yidhi calayhi raxmat ullah allah waxa uu tilmaamay dadkii inay laba u qaybsamayaan marka nafkhadii ay dhacdo ee la xisaabiyo kuwa mawaasiintii acmaashooda ay cuslaadaan ee wanaagooda xumahooda ka bato waa liibaaneen oo jannana waa heleen naarna waa ka badbaadeen kuwase wanaaggoodii uu yaraaday ee xumihii ka batay waa khasaareen jahannamana waa ku waarayaan oo naartu wejigooday gubaysaa oo ay leefaysaa waxaanay ku sugnaanayaan halkaa naarta jahannama wejiga waxaa loo cabiray waa ashrafu alacdaa xubnaha meeshii ugu mudnayd marka wejiga mar haddii la gubay dee jawaarixdii kalena min baabi alawlaa waalaxraa way kasii horeeyaanba kaalixuun waxay culimmadu ku fasireen alkaalix waa man axraqat innaaru jildata wajhihi wa shafatayhi fadaharat asnaanuh waa qofka ay naartii gubtay maqaarkii saree wejigiisa iyo debnihiisa oo ilkihiisa ay bannaanka u soo baxeen oo shafataynkii labadii debnood baa taasina kor iyo diirka u yacni waxa weeya naartii ay gubtay u qaaday intan hoosena hoos loo jaray markaasaa wejigii oo diiran oo bilaa diir ah oo saantii kore ay gubatay ilkihiina ay bannaanka yimaadeen kaalixu waa sidaa iyagoo waxa weeyaan debnihii ay bannaanka yaallaan oo ay faydan yihiin markaasaa lagu canaananayaa aayaadkayaga miyaan laydinku dul akhriyi jirin oo aydaan beenin jirin markaasay odhanayaan haa laakiin guuldaradayada iyo halaagga yagaa naga xoog roonaadee allah yow naga saaro dib ugu noqon mayna dembi dambe eh waxaa lagu odhanayaa ikhsaw fiiha walaa tukallimuun culimmadu waxay yidhahdeen kelmadda ikhsa waxaa loo adeegsadaa horta waa dulli iyo ihaano iyo bahdilalka ugu dambaysa waxaana loo adeegsadaa ayga oo ikhsa tag marka la leeyahay ayga la eryayaa ikhsa loo adeegsadaa marka dulli halkay ka gaadheen ayga kelmaddii lagu eryayey tagta ayaa la odhanayaa ikhsaw fiiha taga oo ku libdha oo ku fogaada naarta waxaa la yidhi gaal rajo markaasaa ugu dambaysa marka lagu yidhaha ikhsaw fiiha walaa tukallimuun halkaasay ku rajo dhigayaan ilaahay waxa uu tilmaamay koox addoommadiisa ka mida oo mu'miniin ahay oo ilaahay baryi jiray inay ku jeesjeesi jireen adduunyada markay joogeen ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun wa idaa maruu bihim yataghaamasuun dembiilayaasha iyo gaalada iyo munaafiqiintu mu'miniintu marka ay soo maraan waa ku qusqusli jireenoo intay isu iljabiyaan oo hoosta iska qanjiidhiyaan bay odhan jireen eega eega kuwii waa kuwaas iyagoo ihaanaynaya marka kuwii adduunka sidaa ku ahaa maanta iyagaa lagu quslayaa iyagaana la ihaanaysanayaa iyagaana maanta dulaysan oo alla waxa uu yidhi innii jazaytuhum alyowma bimaa sabaruu annahu hum alfaa'izuun kuwaad sidaa u geli jirteen sabirkay sabreen sababtiisa maanta waxaan ku abaalmariyey inay guulaysteen oy jannadaa galaan oo cadaab ka badbaadaan markaasaa lagu odhanayaa oo dhulka adduunya imisaad soo joogteen markaasay odhanayaan maalin ama maalingelinkeeda bal dadka wax tiliyo weydii qur-aanka waxaa ku soo arooray mar waxay odhanayaan waa maalin ama maalin gelinkeed mar waxay odhanayaan toban beri baanu adduunba soo joognay toban maalmoodoo in labithum ilaa cashra mabaydaan soo nagaan toban maalmood mooye wax kale mar waxabay odhanayaan mayae saacad uunbaabanu adduun soo maray oo wa yowma taquumu saaca yuqsimu lmujrimuuna maa labithuu hayra saaca waxabay ku dhaaranayaan saacad mooye adduunba maanaan soo arag sidee la ysku waafajinaya culimmadu waxay yidhahdeen waa biikhtilaafi qowli lmujrimiin oo iyaga gaaladu hadalkoodaa kala duduwan oo qaar baa odhanaya toban maalmoodun baanu soo joognay qaar baa odhanaya maya saacadun bay ahayd qaar baa odhanaya maya maalin ama maalin gelinkeed iyaga hadalkoodaa kala duwan laakiin waxay uga jeedaan un adduunyo oo dhan waxay la noqotay wax alla waxay macaaniyo qadhaar soo mareen saacad bay la noqotay dee qofka caqliga lihi saacad wax ku siman aakhiradiisa u seegi maayo daarta aakhire ee hantida ah ee lama huraankee lagu hoyanayo lagu waarayo alla ilaah waxaa intaa ku siman maanta qofka caqliga leh u dayici maayo diintiisa iyo aakhiradiisa adduunyo darteed ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey aayaadka afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun oo waxaad moodaysaan inaannu dheeldheel iyo ciyaar idiin abuuray oo idaan xagga iyaga laydiin soo celinay arrinku sidaa ma aha ee xikmad xeel dheer baa laydiin khalqay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaanku ma waxa uu u malaynayaa in lagaga tegayo iyadoon xilbo saarayn oo muhmalu iska yaho laa yu'maru walaa yunha waxna aan la farayn waxna aan loo diidayn ma sidaasuu moodayaa taasi waa midaan dhacay fatacaala allaahu almaliku alxaq ilaaha xaqee boqorkii taa waa ka sarreeya waa ka nasaanya dabeed alla waxa uu yidhi waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhar laa burhaana lahu bihi fa inamaa xisaabuhu cinda rabbih waa goodi iyo waciid ku socda qofka ilaahay cid kale la caabuda oo rabbi waxau idhi axadka ilaahay ilaah kale la caabuda macbuudkaa kaloonu xujo u haysan xisaabtiisu ilaahay bay ag taallaa laa burhaana lahu bihi waa sifa oo waman axadka yadcu caabuda maca allaahi alla la jirkiisa caabuda ilaahan macbuud aakhare kale ilaahaasoo laa burhaana lahu bihi xujo aan u haysan waxaa lagu sifaynayaa ilaahanta ayib sifadan culimmadu waxay yidhaahdaan waa sifatun kaashifatun laa mafhuuma laha ama waa libayaani alwaaqic waa sifo kaashifo ahoo waxay sii caddaynaysaa uun xaqiiqada iyo waaqica ee mafhuumulmukhaalafa ma laha laga fahmayo macnaha mafhuumulmukhaalafaha waxaa loo jeedaa meesha laga fahmi maayo dee inuu jiro macbuud xujo leh oo kala diidaya uu yahay ka bilaa xujada ah laakiin uu jiro ku kaloo xujo ay ku qumi karto sidaa laga fahmi maayo laakiin waxaa la sii kashfinayaa uun inaanu xujo iyo daliil lahayn macbuudka ilaahay lala wadaajinaya marnaba inaanu daliilyo xujo lahayn oo maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimi wuxuu ku odhanayaa laa burhaana lahu waa ka qowlihi maa lam yunazil bihi sulطaana waxay la mid tahay buu odhanayaa laa burhaana lahu sifadaasi maa lam yunazil bihi sulطaana le aayaddii ahayd waxyaabaha alla u xarimee waaweyn wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana waxyaabaha alla u xarime waxaa ka mid ah ina ilaahay la wadaajisaan waxaanu xujo ku soo dejin oo ma wax ilaahay xujo ku soo dejiyo lala wadaajin karaa jira waa maya mafhuumo leh ee macnuhu waxa weeye uun wax kastoo alle lala wadaajiyaa waa maa lam yunazil bihi sulطaanan marka waa sifatun kaashifa maaha sifo muqayida ah oo lagu ixtiraasaya wax kale oo wax kale lagu saaraya ma aha laakiin waa sifa kaashifa marka waxa u yihi jamaaludiin alqaasimi laa burhaana lahu waxay la mid tahay wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa hiya sifatun laazima waa sifo laazime ah waa sifadii kaashifada ahayd naxwu qowlihi yatiiru bijanaaxayh oo kaley la mid tahay oo haad walba iyo shimbir waloo cirka duushaa dee waa layska garanayaa baadadkiisa iyo garbihiisa inuu ku duulayo laakiin bijanaaxayhi dee waa lagu sii caddeeyo waxa uu markaa sheekhu yidhi jii'a biha litawkiid laa burhaana lahu waa sifo laazimo oho adkayn unbaa loo keenay laa an yakuuna fi laalihati maa yajuusu an yaquuma calayhi burhaanun loomase keenin oo macnuhu ma aha aalihada inay ka mid yihiin kuwo xujo lagu oogi karo taasi looma jeedo oo taasi waa mid aan dhacayn oo mustaxiil ah calaa kullin laa burhaana lahu bihi waa sifatun kaashifa laa mafhuuma laha dabeed alla waxa uu tilmaamay gaala inaanay marnaba guulaysanayn waqul rabbi ikfir warxam wa anta khayru raaximiin waxaa lagu khatimay nebi allow rabbigaa bari oo makfiro iyo raxmad weydiiso si ay dadkuna kuugu daydaan oo ducada iyo cibaadada ay kaagaga daydaan allah waxa uhi walow raximnaahum haddaanu u naxariisanno oo wakashafna aanu faydno maa shayga bihim iyaga ku sugan oo min dururin dhibaato ah wixii abaar iyo baahi aanu ka qaadno lalajuu waxay ku madaxadaygi lahaayeen oonay ku sii daa'imi lahaayeen fii tuqyaanihim quuqooda iyo kibirkooda dhexdiisa yacmahuuna xaalayihiin kuwa wareersan walaqad akhadnaahum wallaahi laqad akhadnaahum waanu qabannay oo bilcadaabi cadaab baanu ku qabannay oo fama stakaanuu dabeed isumay dhiibin oo isumay dhuldhigin lirabbihim rabbigood wamaa yatadaracuuna umana khushuucayaan xataa idaa fataxnaa markaanu u furro calayhim iyaga baaban albaab albaabkaasoo daa cadaabin cadaabu saaxiiba cadaabkaasoo shadiidin daran waa abaarihii iyo baahidiiye idaa hum idaadu waa fujaa'iye idaa hum waaba iyagoo markiiba fiihi ay filcadaabi cadaabkaa dhexdiisa mublisuuna ku quusanaya oo rajo dhigaya rajo beel noqonaya wa huwa rabbi alladii allaha weeyi anshaa abuuray lakum idinka idin abuuray assamca maqalka iyo walabsaara aragyada iyo walaf'idata quluubta qaliilan maa waxa yar oo aada u yar tashkuruuna intaa mahadnaqaysaan ay laa tashkuruuna aslan bay ka dhigantay maba mahadnaqaysaan wa huwa rabbi alladii waa allaha daraakum idinku abuuray idinku firdhiyey fil ardi arlada dhexdeeda oo wailayhi ay ilallaah ilaahay xaggiisa uunbaa tuxsharuuna laydiinsoo kulmin doonaa wa huwa rabbi alladii allaha weeyi yuxyii wax nooleeya wa yumiitu waxna dila walahu ay walilaah alla ayuunbuu u sugnaaday ikhtilaafu alleyli waannahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafka ay isweydaaranayaan ee kolba midu dheeraanayo alla unbaa taladaa iyo tasarufkaa iska leh afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo garaad lahayn bal kaba kaalay taasoo caqli iyo garaad ay wax ku gartaan ma lahae qaaluu waxay yidhaahdeen midla maa shay oo kale kaasoo qaala ay yidhaahdeen alwaluuna kuwii hore kuwii hore waxay ku hadleen ayuunbay ku hadleen oo maxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen aydaa mitnaa markaanu dhimanno oo wakunnaa anu ahaano turaaban ciid iyo wacidaaman la fabaaliyoobay ainnaa annagu lamabcuuhuuna miyaana la soo saarayaa waa istifhaamin kaariyo bimacna nafyi aho ay laa nubcahu abadan weligeebana la soo saari maayay leeyihi waxay yidhaahdeen laqad wucidnaa waxaana loogu goodiyey naxnu annaka iyo wa aaba'aa'unaa aabbayaashayaba haadaa kani oo isa soo saaridda ah min qablu hore ayaana loogu goodiyey in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin oo bacsiga ihi ilaa asaatiiru alawaliina kuwii hore beenihii laga soo qoray mooye wax kale ma ahaanin qul haddaba waxaad ku tidhaa nebi allow liman yuu u sugnaado iska leh al ardu arlada iyo waman makhluuqaadka fiiha arlada dhexdeeda ku sugan in kuntum haddii aad ahaateen taclamuuna kuwa wax garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaahi allah ayuu u sugnaaday qul waxaad tidhaa nebi allow afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan toobayn qul waxaad ku tidhaa nebi allow man waa kuma rabu samaawaati samooyinka rabbigooda samaawaadkii asabci ee toddobada ahaa iyo warabul carshi carshiga rabbigiisu waa kuma carshigii alcadiimi ee weynaa sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah allah ayay u sugnaadeen qul waxaad tidhaha nebi allow afalaa tattaquuna miyaydaan haddaba alla ka baqayn qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow man kuma ayaa biyadihi gacantiisa uu ku sugnaaday malakuutu kulli shayin shay walba lahaanshihiisu oo wahuwa isagu yujiiru wax badbaadiya oo walaa yujaaru aan laga badbaadin calayhi isaga axadan qofna aan laga badbaadin karayn in kuntum haddii aad ahaateen taclamuuna kuwa wax garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah arrimahaasoo dhamme allay u sugnaadeen qul waxaad ku tidhaha nebi allow fa annaa tusxaruuna sidee haddaba laydiin sixrayaa oo xaggee u socotaan bal kaba kaale hadalkaa hore e ataynaahum waxaanu ula nimid bilxaqi xaqii iyo towxiidkii baanu ula nimid wa innahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya weeyi oo ku been sheegaya waxay alla u nisbaynayaan ee ilaahayna ka nasahan yahay ma itakhada allaah alla ma samaysan min waladin ilmo wamaa kaana mana ahaanin macahu ay maca allaah ilaahay la jirkiisa min ilaahin macbuud kaloo la caabudaa ma ahaanin la jirkiisa idan haddii uu jiri lahaa macbuud kale la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin macbuud waliba bimaa khalaqa wuxuu abuuray ayaa uu la tegi lahaa wala calaa waana ka kor noqon lahaa bacduhum barhkood calaa bacdin barhka kale subxaana allah ilaahay baa ka nasahan camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan allihii caalimi lghaybi waxa maqan ogaa iyo washahaadati waxa muuqda ee goobjoogay xaadirkaaba fatacaalaa ilaahay waa ka korreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan qul waxaad tidhaha nebi moxamedow rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa turiyannii haddii aad i tusto maa yuucaduuna waxa loogu goodiyey cadaabka ah rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga yeelin filqowmi qoladaa dhexdeeda ha iga yeelin qoladii addaalimiina ee daalimiinta ahayd oo iyagiiyo cadaabkoodaba iga badbaadi wa innaa anagubaa alla uu yidhi calaa an nuriyaka inaannu ku tusno nebi moxamedow maa naciduhum waxaanu ugu goodiyanee cadaaba laqaadiruuna kuwa awoodaanu nahay oo adoo jooga ayaannu cadaabka u keeni karraa idfac waxaad ka horgaysaa oo ku celisaa nebi allow bilatii tii hiya iyaduba axsanu wanaagga badan leh asayi'ata xumaanta xumaanta xaggooda kaaga imanaysa waxaad ka horgaysaa ood la qaabishaa adigu wanaag iyo dulqaad naxnu annaku aclamu annakaa u ogaal badan bimaa yasifuuna waxay kugu tilmaamayaan ay sheegayaan waqul waxaad tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu waxaan magangelayaa bika adaan allahayow kaa magangelayaa min hamasaati shayaatiini shayaadiinta waswaaskooda wa acuudu waxaan magangelayaa bika adiga rabbi yaa rabbi rabbigayow waxaan kaa magangelayaa an yaxduruuni min an yaxduruuni inay igu soo xaadiraan shayaadiintu xataa idaa jaa'a marka uu yimaado axadahum midkood almowtu geeridii ay u timaado qaala waxau odhanayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuunii celiya lacallii acmalu si aan u sameeyo ama lacallii waxaan mudanay acmalu inaan sameeyo saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan inaan sameeyo aan mudanaay fii maa taragtu waxaan hore uga tegey oo waxaan adduunyada ka tegey ayaan dib uga daba tegayaa oon daryeeli kallaa ha ka jooga su-aashaas taasi waa waxaan dhacay innahaa ay su'aalu rajca celinta uu su'aalanayaa kelimatun ay kalaamun waa uun hadal hadalka oo huwa isagu qaa'iluhaa uu iskaga hadlay uun yacni waxa weeyi su-aasha uu leeyahay celiya waa hadal uu isaga hadlay uun laga hoos qaadayn abadan wa min waraa'ihim ay amaamihim hortoodana waxa ahaaday barzakhun teed waa xayaatadii qabriga ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta la soo bixinaayo ay ku jirayaan fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurtii waa nafkhadii labaad ee lagu soo baxayay falaa ansaaba nasab ma ahaa nin wax tarayaa baynahum dhexdooda yowmaidin maalintaas walaa yatasaaluuna isna weydiin maayaan waxba faman haqulad haddaba ruuxa ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii wanaagu fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi waman axadka khafad ay fududaatana mawaasiinuhu miisaanadiisii camalka wanaagsan uu fududaado ee xumaantiisii badataa fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum waa kuwaa nafahoodii khasaaray ee halaaga u horseeday oo fii jahannama jahannamo dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan talfaxu waxa leefaysaa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naarta ayaa leefaysa oo gubaysa wa hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda ayaa kaalixuuna kuwa faruuriya faydan ay yihiin oo debnuhu ay bannaan yihiin oo ay faydan yihiin oo ilkihii ay bannaanka u soo baxayaan waxaa alla markaa ku odhanaya alam takun oo miyaanay ahayn aayaatii aayaadkaygu tutlaa kuwa lagu dul akhriyo calaykum korkiinna oo fa kuntum miyaydaan ahayn bihaa aayaadkayga tukadibuuna kuwa beeniya qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow halabat waxa naga xoog roonaaday calaynaa annaka shiqwatunaa guuldarradayadii iyo nasiib xumadayadii baa naga xoog badatay wa kunnaa waxaananu ahayn qawmaa qolo daalliina oo habowsan waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar minhaa naartani maanta naga saar fain cudnaa haddaannu dib ugu laabanno dembigayagii fa innaa annagu daalimuuna annakaa daalimiin oo gardaran qaala waxa uu rabbi ku odhanayaa ikhsaw ku libdha oo ku fogaada fiiha naarta dhexdeeda oo walaa tukallimuuni ha ila hadlina innahu ina alamra washa'na xaalkii arrinku waxa uu yahay kaana waxay ahaayeen fariiqun koox oo min cibaadii addoommadayda ka midihii yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay waa ducafaau lmuslimiin bay culimmadu yidhaahdeen oo camaar ibnu yaasir iyo bilaal ibnu rabaaxa iyo waxa weeyaan raggii ducafaau lmuslimiin suhayb aruumi iyo salmaan alfarisi iyo raggaas dee fuqaradii muslimiinta ahaa ayay ku jeesjees jireen oo ciyaar ciyaar ay ka dhigan jireen inahu shaanigu waxa uu yahay kaana waxay ahaayeen fariiqun kooxoo min cibaadii addoommadayda ka midi yaquuluuna kuwa idhaahda waase caam dee alcibratu yani alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo cid kasta oo mu'min oo lagu jees-jeesa ayay ku rumoobaysaa waa caab waxay ahaayeen koox addoommadayda ka midii yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa rabbigayow aamanaa waanu ku rumaynay ee fakfir lanaa noo dembi dhaaf oo warxamnaa noo naxariiso waanta adigu allahayow khayruraaximiina inta naxariisata kow khayrka badan baa tahay fattakhadtumuuhum dabeed waxaad ka yeelateen kuwa sikhriya waa riwaayadeenna xafsada qiraa'ada kalena sukhriya waxaad ka yeelateen kuwo markaa lagu jees-jeeso xataa ansawkum ilaa aydin ilowsiiyeenba dikrii aniga xuskaygii oo wa kuntum waxaa ahaydeen tadxakuuna kuwa ku qosqosla minhum iyaga innii aniguba alla wuu yidhi jasaytuhum kuwa waxaan ku abaalmariyey alyowma maantadan la joogo oo qiyaamadiiya waxaan ku abaalmariyey bimaa sabaruu maadu waa mastariyee bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisa waxaan ugu abaalmariyey annahum biannahum iyagu hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaan oo guul gaadhay inay maanta yihiin qaala waxauu rabbi ku yidhi kam labithum imisaad ku soo nagaateen fil ardi arladii cadada siniina sannadaha tiradooda intee ku soo nagaateen qaaluu waxay yidhaahdeen labitnaa waxaanu soo nagaanay yowma maalin aw bacda yowmin ama maalin barhkii ee fas'alil caaddiina bal kuwa wax tiriya warayso oo su'aal qaala waxau idhi in labithum ay maa labithum maydaan soo nagaanin ilaa qaliilan in yar mooyaane low annakum haddii idinku kuntum aydin taclamuuna kuwa waxogo wax kala garanaya afa xasibtum ma waxa u malayseen annamaa khalaqnaakum inaannu idin abuuray uun cabathaa dheeldheel iyo ciyaar iyo wa annakum idinku ilaynaa annaka xagga iyaga laa turjacuuna inaan laydiin soo celinayn fatacaala allah cabadkaa iyo dheeldheelkaa ilaahay waa ka sarreeyey allihii almeliki oo boqorka ahaa allihii alxaqu ee xaqa ahaa laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allaha rabbulcarshi carshiga weyn rabbigiisa ah carshigii alkariimi ee sharaftiiyo wanaagga lahaa waman axadka yadcu caabuda maca allaahi allele jirkiisa ilaahan macbuud aakhare kale ilaahaasoo laa burhaana wax xujayhi lahu aanay ugu sugnaanin qofka bihi ay bicibaadatihi cibaadada macbuudkaasi aan u xujo waysan fa innamaa xisaabu kaa xisaabtiisu cinda rabbi rabbigii agtiisa unbay ahaatay oo ilaahay baa kala xisaabtamay oo cadaabaya innahu ina alamra washaana xaalkii arrinku waxa uu yahay laa yuflixu alkaafiruuna gaaladu inaanay liibaanayn oo aanay guulaysanayn waqul waxaa tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir noo dembi dhaaf oo warxam noo naxariiso wa anta adigu allahayow khayruuraaximiina inta naxariisata ka u khayr badan baa tahay allahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online